magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo gebagabeeyey tobabar ku saabsan sida loo tabiyo warbixinada la xidhiidha dadka la heyb sooco ama la takooro waxaana soo qabaqaabiyey ururka isku-tagga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fooseja tobabarkan oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah dadka la heyb sooco xogayaha guuda ururka suxufiyiinta galmudug maxamuud cismaan cabdulle ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarkan waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa ururka suxufiyiinta iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fusej oo muddadii saddexda maalin ahayd ee halkan aan wada joognay runtii wariyaasha magaalada dhuusamareeb u qabtay tababar ku saabsan sida loo tabiyo warbixinada ama macluumaadka la xiriira dadka minoritiga lagu tilmaamo ama dadka laga tirada badan yahay taas oo muhiimad gaara u lahayd wariyaasha magaalada dhuusamareeb muhiimadaasoo ahayd oo xambaarsaneed labo marxaladood aada waaweyn marxaladda koowaad oo ah in wariyaasha magaalada dhuusamareeb ku dhaqan la baro ama ay wax iska weydiiyaan oo laga doodo sheekooyinka noocaas ah sidee loo sameeyaa markii sheekooyinkaas la samaynayo maxaa loo baahan yahay caadaadka iyo arrimaha la xiriira howlahaas la xiriira waa mid midda kale waxay tahay in wariyaasha iyo dadkaas ninkii la yidhaahdo minoritiga ah lagu tilmaamo inay sameeyaan isdhexgal oo la isu soo dhowaado oo la sheekaysto oo waxyaabo fara badan oo muhiimad weyn xambaarsan in wax la iska weydiiyo oo ayaduna muhiimad gaar lahayd runtii aad iyo aadan u bogaadinaynaa waana waxaana dareemayaa in wariyaashu saddexdii maalin oo la joogay ay macluumaad fara badan ay halkan ka xambaareen qof kasta iyo si kasta oo brograamka looga qayb qaatay iyo bartisbeshinka quruxda badnaa oo meesha ka dhacay waa ka mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan mid kula dardaarmo wariyaasha magaalada dhuusamareeb dardaarankaas oo ah tababarada la qaadanayo in la dabaqo oo cilmi ahaan loo qaato oo laga shaqeeyo sidii cilmiga la bartay iyo wakhtiga la bixiyey la iskugu dabooli lahaa oo runtii aysan noqonin saddex maalin oo meel la fadhiyey oo la kala tegay aysan noqonin laakiin saddex maalin oo wax fara badan lagu xambaaray oo aqoon badan lagu qaaday inay noqoto lana dhaqangeliyo tababarkan keliya maahan tababarada kale ee imaan doona waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in si fiican looga qayb qaato oo runtii uu qofku u aamino waxaanu inay yihiin wakhtiga uu bixinayo iyo juhdiga uu bixinayo inuu aqoon kororsanayo qofku u aamino waana mahadsantihiin tababarkii muddada saddex maalin noo soo socday farxad gaar ayay noo tahay inuu maanta noo soo gabagaboobo waxaana rajaynaa insha allahu tacaala tababarada xiga inaan ka wada faa'iidaysan doonno iskugu dhimaa doonno waana mahadsantihiin tababarkii maantana wuxuu noogu xiray halkaa assalamu calaykum